أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaannu jecel nahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo alaabaad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu heno insha allah idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin daboolka ka qaadaysa in kooxda riddada ay maleeshiyaadkeedii ku baaba'een dagaaladii dhacay sannadihii la soo dhaafay dhaqaale la'aan baahsanna ee soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta waxaan idiin haynaa warbixintaas oo faahfaahsan dowladda maraykanka oo doonaysa inay kala dhex gasho dalalka masar iyo etoobiya oo khilaafkooda biyaha webiga niil uu meel xasaasi ah marayo maamulka shahaadla dirarkaah ee puntland oo u goodiyey saraakiil ka goostay xilli saacadihii la soo dhaafay uu dagaal ka dhacay gudaha magaalada garoowe wararkii ugu dembeeyey ayaan idiin haynaa mas-uul sare oo ka tirsan dowladda itoobiya oo lagu dilay gobolka amxaarada ee dalkaasi bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo dhigay dibadbaxyo ay uga dhiidhinayaan faragelinta yuhuudda ee gobolka waqooyiga soomaaliya waxaan idiin haynaa bannaanbaxaas iyo kelimaadkii laga jeediyey qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba barnaamijka ayaad ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa habeennimo axadah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan maamulka ashahaadla dirarka ee puntland ayaa u goodiyey saraakiil ka goosatay xilli saacadihii lasoo dhaafay uu dagaal ka dhacay gudaha magaalada garoowe qodobkaas iyo qodobo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin duleedka magaalada buraa ee degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyiinta kenya inta dagaalka uu socday waxay ciidamada mujaahidiintu garneelada garbaha laga rido la heleen gaadiid kufaarta kenya xerada u dhexyiilay adab xoogan ayaana qabsaday gaadiidka waxaana sidoo kale gubtay teendho sahay ugu jirtay saliibiyiinta kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa puntland oo u goodisay saraakiishii ka goostay iyo dagaal ka dhacay garoowe taliyaha booliiska maamulka shaadala dirarka puntland murtad muumin cabdi shire ayaa xaqiijiyey inay ka goosteen saraakiil iyo askar badan oo ka tirsanaa maleeshiyadiisa saraakiisha iyo maleeshiyadaasi oo ka goostay magaalada garoowe iskuna dhiibay maamulka kooxda riddada daacadda u ah ee ka dhisan laascaanood ayuu sheegay inay la baxsadeen hub iyo gaadiid uu maamulkiisu leeyahay maleeshiyadan iyo saraakiisha hogaamisa ayuu ku weedeeyey inay horay ugu milmeen arrimaha siyaasadda wuxuu sidoo kale ku weedeeyey laynta shacab aan waxba galabsan sida uu hadalka u dhigay wuxuu sarkaalkan u hadlay maamulka shaadaladirarka ah ee puntland u soo jeediyey maleeshiyadan inay hubka dib ugu soo celiyaan gacanta maamulka riddada ah ee uu hogaamiyo murtadani haddii ay ka dhaga adeegaan ayuu sheegay inay taasi dhalin doonto wax uu ku sheegay khatar dhanka kale iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka maamulka riddada ah ee puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay saldhigga dhexe ee magaalada garoowe iska horimaadka oo u dhexeeyey laba maleeshiya oo ka tirsan isla kuwa riddada ah ee puntland ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay hal askari halka laba kalena ay ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan maamulkaasi iskahorimaadka ayaa ka dambeeyey gadood ay sameeyeen garab ka mid ah labada dhinac ee dagaalamay kuwaas oo la soo wariyey in xabsiga garoowe looga xirtay askar waxayna doonayeen inay xoog ku soo furtaan balse iskahorimaad ayay kala kulmeen maleeshiyada ku sugan saldhigga booliiska ee degmadaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa trump oo shaaciyey tallaabo uu doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo etoobiya iyo masar madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warqad ku saabsan xiisadda ka dhex xaloosan maamulada qaahira iyo adis ababa u diray madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi trump ayaa dhambaalkiisan ku sheegay in uu diyaar u yahay dhexdhexaadinta khilaafka biyoxireenka alnahda ee etoobiya iyo masar waxa uu hoosta ka xariiqay in uu doonayo in si mas-uuliyad leh oo kama dambaysa loo xaliyo arrinta qaybsiga biyaha webiga niil aniga iyo kooxdaydu waxaan si buuxda u garwaaqsanahay muhiimadda aadka u weyn ee uu webiga niil u leeyahay masar iyo dadkeeda ayuu yidhi trump isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi raaciyey waxaan doonayaa in aan idinka caawiyo gaarsiinta natiijo hubinaysa baahiyaha biyaha ee masar suudaan iyo etoobiya mustaqbalka fog wuxuu xusay trump in aanay habboonayn in dal keliya uu isku koobo khayraadka niilka taasi oo dhibaato ku ah ayuu yidhi dalalka deriska ah tallaabadan ayaa imaanaysaa xilli xiisadda etoobiya iyo masar ay cirka isku sii shareertay islamarkaana ay socdaan abaabulka xulafooyin milatari oo ka dhanaahda maca yuhuudda ee geeska afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul ka tirsan dowladda etoobiya oo lagu dilay gobolka axmaarada wararka laga helayo gudaha etoobiya ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka faano ay dhegta dhiigga u dareen nin guddoomiye ku-xigeen ka ah magaalo istaraatiiji ah oo lagu magacaabo debrasina taasi oo ku taal deegaanada axmaarada ee gudaha etoobiya tafaasiil dheeraad ah lagama hayo qaabka ay faano ugu suurta gashay in ay khaarijiyaan guddoomiye ku-xigeenkaas balse waxa la hubo ayaa ah in ay dileen sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii uu iskuday dil ka badbaaday madaxweynaha gobolka axmaarada ugu magacaaban dowladda xabashida kadib markii ay faano weerartay kolonyo uu la socday weerarkaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xubintiina cabdi wahaab caawa waa inagaynta الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka warbixin soo baxday ayaa daboolka ka qaadaysa in kooxda riddada ay maleeshiyaadkeedu ku baaba'een dagaaladii dhacay sannadihii lasoo dhaafay xilli dhanka kalena dhaqaale la'aan baahsan ay soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta haddaba warbixintan oo dheer waxaa inoo faahfaahinaya cismaan axmed dhuubow kufaarta caalamka ah iyo dabadhilifyadooduba waxa ay si toosah iyo si dadbanba u qireen in ay ku jabeen dagaalkii saliibiga ahaa ee muddada dheer ay ka wadeen dalka soomaaliya xogo iyo siro badan oo muujinaya fashilka duulaannadaasi ayaa waxaa bannaan ka soo dhigtay haweenay lagu magacaabo samiire geed oo wax ka baratay arrimaha amniga kana soo shaqaysay ku dhowaad labaatan sano ururada iyo hay-adaha gaalada ee qaybta ka ah dagaalka soomaaliya haweenaydan waxay arrimaha amniga ku soo baratay jaamacadda difaaca ee maraykanka iyadoo muddo ka badan toban sano xogogaal u ahayd dhismaha iyo abaabulka qaybaha kala duwan ee maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya sannadkii laba kun afar iyo tobankii waxay ku biirtay xafiiska amisom oo ay la taliya ka ahayd ilaa laba kun toddobiyo tobankii iyadoona markii uu xilka qabtay maxamed cabdulaahi farmaajo ay ra'iisul wasaarihii xilligaasi xasan cali khayre u noqotay la taliyaha dhinaca amniga ah waxayna muddo badan gacanta ku haysay galka amniga ee riddada soomaaliya waraysi dhowaan lala yeeshay ayay ugu horreen waxa ay ka hadashay burburka xooggan iyo musuqmaasuqa baahsan oo ay maleeshiyaadka riddadu la kulmeen muddaxileedkii hore ee xasan gurguurte islamarkaana caqabadahaasi oo jira uu xafiiska la wareegay maxamed cabdulaahi farmaajo walaacyadaasi ayay xustay in ay laftirkeedu wax ka ogeed maadaama ka hor intii aanay ku soo biireen kooxda riddada ay la shaqayn jirtay midowda gaalada afrika haddaba maxaa dhacay islamarkii uu farmaajo xilka kala wareegay gurguurtihii hore maxayse ku wargeliyeen dalalka gaalada sida maraykanka midooda yurub iyo midooda afrika arrimaha oo amniga horta arrimaha dib u habeynta haddaan dib ugu laabto laba kun iyo toddoba iyo tobankii waxaan kusoo biiray dowladda anigoo kasoo shaqeeya xafiiska midooda africa s r c c ga lasoo shaqeeyay waxa ugu weyn laga sheegi jiray ciidamada soomaaliyeed waxay ahayd inay ciidamada yihiin ciidamo bug ah oo mushaar lagu qaato ciidamo jirin inay yihiin haddaa soo xasuusatid markaas waxaa jira corruption scandals aad u badan oo dowladda laga sheegi jiray xafiiska markuu madaxweyne fariistay warqada koowaad usoo dhacday waa maraykanka oo dhehaysa waxaan goynaynaa mushaaraad iyo saanad oo ciidanka ay siin jireen because of corruptionkii dhacaya intuusan asaga xafiiska soo galin laba kun iyo toddoba iyo tobankii waxaa imaaday a u u n benchmarking mission waxay imaadaan wadanka mar afartii sano mar waxay eegayaan xaalada ciidanka xaalada wadanka inay diyaar u tahay in ciidamada midooda africa iyo howlgalka u n-ka inay ka bixi karaan wadanka isla markii waxayna siin report aada u qalqal badan oo ay noo sheegayan ina ciidan jirin dhibaato badan ka jirto dowladiina markaas waxay go-aansatay in ay bilaabaan dib u habeyn isla markii in aan ka bilaabno dib u habeyn oo ka bilaabato horta in la hubiyo ciidanka yee yihiin intay kala joogaan tiradooda saxda in la helo tir ahaan ciidankii lix iyo toban kun ay noqdeen inkastoo markaas mushaar ku baxaya soddon iyo laba kun meelahaas waxaan bilawnay biometric payroll reform waan wareegnay markaan diiwaangeliyana isla nambarkii aanoo soo baxay iyo lix iyo tobankii aanoo soo baxay markii maleeshiyaadku ay badankood ku halaagsameen dagaaladii dhacay waxaa jiray in kooxda xasan sheekh ay feelka ciidanka ku lacag qaadanayeen waxaana la weydiiyey su'aal ku saabsaneed muxuu kaga dhigan yahay arrinkaasi musuq maasuqa kooxda riddada soomaaliya lix iyo toban kun oo ciidan waxaan dhihi karaa toban kun oo diyaarka ah intaan laba kun iyo todobada iyo tobankii la gaarin waxaan ogaa in saddexda milyan kalabar xafiisyada sarsare ee madaxtooyada oo kale lagu reebayo kalabarkiisa kale taliska la geenayo taliskan ayaga go-aaminayan ciidanka sida u siinayan ciidankaasna in la siin jiray mushaar bildhaaf marmarna waxaa la siinaa konton dollar saddexdii bil saxafiga waraystay haweenaydan ayaa weydiiyey haddii maleeshiyaadka tiro ahaan iyo tay ahaanba la kordhiyey gurguurta iyo kooxdiisuna marar badan ay shaaciyeen in ay qorteen maleeshiyaad fara badan maxaa keena mar walba in furimaha dagaalka lagu soo jibiyo madaxweynaha xasan sheekh markuu xafiiska soo galay waxaa la bilaabay deg deg in ciidan loo qoro ciidan tiro badan oo magaalada laga aruuriyo xildhibaano laga aruuriyo odayaal laga aruuriya ahaayeen ciidankaasna badan waxay mareen saddex bilood afar bilood oo tobabar waa lasoo wada celiyey furimiya aaden wixii dhaceenna waan wada ognahay ilaa jabkii cosweyn ciidamadii furimaha kasoo laabanayeen ciidamadaas badan weli systemkay ku jiraan tirada markiia maqashay tirada aada u weyn waxawaye ciidamo furimo kasoo laabteen oo reerahooda badan u laabteen ciidamo
mar kale ayaa la weydiiyey sheegashooyinka kooxda riddada soomaaliya ee ah in ay sugeen amniga magaalada muqdisho hadda ciidanka magaalada ka shaqeeyo waxa waaye saddex kun oo ciidan oo u a e lagu tababaray oo police military waxaa kale ka shaqeeyo ciidan booliis waxaa kale ka shaqeeyo ciidan nabad sugid saddexda ciidan waxay hoos teegaan nabad sugidda midda kale aan rabo inaan kugu daro ciidan amni defensive ah lama dhihi karo waa amni real amni markii laga hadlayo waxaa loo baahan yahay in defenska laga baxo laakiin dowladan waxay gelisay investment aada u tiro badan waan kuu sheegay waa ciidankaas oo u a e da tababartay ciidano kala tiro badanna magaalada way joogaan ciidankii dhan furimaha kasoo baxeen magaalada ay iskugu imaadaan xarumaha dowladda magaalada wada joogaan qolada oo ajnabiga iyo deeqbixiyaasha waxaalana joogaan magaalada ciidamadooda iyo private securityga wada joogaan waa magaalo aada u hubeysan oo mar walba difaac ku jirto waa you can say waxa waaye a city under siege so wax oo yaable ilama aha laakiin aan mid ku sheego laba dhacdo sanadkan dhacay oo ku tusaysa in ay haddii shabaab rabaan inay wax magaalada ka fuliyaan ay fulin karaan mid waxay ahayd dhacdadii oo convoyga madaxweynaha waxay ka dhacday ceelgaabta waxa waaye qarax la duugay oo waqti qaadatay in meeshaas lagu duugo ee waqti qaadatay in la abaabulo qaraxaas taas waxay ku tusaysaa inay naga fogeen shabaab midda labaad waxa waaye maalintii dhoweed howlgalkii ay ku qabteen godka jilco waxay dhacday ithin laba bilood ka hor haddii aan qaldaneen labadaas dhacdo waxay kutusaysaa inay shabaabna la joogaan ay go-aansan karaan waktigay rabaan inay howlgal fuliyaan waktigaysan ay rabin inay howlgal fuliyaan dad badanna waxay dhahaan shabaab waxay rabaan magaalada inay qabsadaan banaankana way wada haystaan hadda siba shabeellada dhexe aaday usoo galeen shabaab oo u diyaarsan in ay magaalada ku celiyaan siij ah camal oo hadhowdii haddii ay u baahdaan in magaalada toos usoo galaan waaye ma aha ciidanu hadda u baahan inay magaalada howlgalo ka fuliyaan hadallada beenta ah ee ay warbaahintu la taagan yihiin madaxda murtadiinta ka beensheegidda xogaha la xidhiira dagaalada iyo duqaymaha marahabaabinta bulshada ee ah in shabaab laga guulaystay ayay waxba kama jiraan ku tilmaantay intii uu socday waraysiga ma aaminsani horta dhaqaalahooda in wax iska bedelan dowladda ani waxaan aaminsanaya inay aada uga shaqaysay narrative dagaal oo narrative ah mediaha oo waddanka joogo waxaa dhahay reporting ha ka bixinin kama hadli karaan howlgalada kama hadli karaan wixii loo dhiibay kaliya sheegaan badan waxaa maqalnaa howlgala dhacay mise meela la duqeeyay qof hubin karo inuu duqeynta dhacay male haddii oo annaga dadkii meel meelihii kala og oo dad meelku ogwacno ala duqeymo mise howlgal meesha ka dhacay ma jiro waxaa ugu darnaa meel la dhaho nuur dugle laba maalin kabacdi dowladda dheheysay meeshii waan haysanaa anagoo wada og ciidankeena inay guureen haddana waa sidii ciidankii al-shabaab waxay usii dhow yihiin warshe dowladana reportingkiisa kuma jirto waxaa kasii daran miidiaha madax banaan kama hadli karaan sababta uga hadli karina waxaa waaye meelahooda la weerara oo magaalada ku yaalo ayagaa lala xisaabtama al-shabaab furimihii oo banaanka ku yaale badan way soo ceshteen narrativeka oo ilaa laba boqol goobood ee dowladda la wareegtay hadda haddii lagu laabto meelo oo laba kun iyo labayo labaatan ka hor la xoreeyay shabaab haystaan soo cilado aada u badan a ciidanka ku dhacay taas waxaa usii dheer ciidankii oo moraalkooda hoos u dhacay ciidankii oo tiro badan magaalada soo galay oo jabe oo hadda howlgal xataa haddaa diyaarisid gali karin so ani waxaan aaminsana dhibaatada nagana soo gaaray ka ciidan ahaan ah kasii weyn waxa hadirtaan la sheego goorma ayay kooxda riddada soomaaliya ka maarmi doonaan ciidamada gaalada ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa la weydiiyey haweenaydaasi horta arrintaas anagoo u diyaargarownay mise anagoo u diyaargaroobin sideedaba way dhici doontaa in laga maarmo cabsideeda ugu weyn waxa waaye anagoo u diyaargaroobin ay dhici doontaa ciidankaas laba kun iyo toddobiyo tobankii waddanka imaadeen ayagoo tiro yar afar kun ahaa waxaa lagu kordhiyey ilaa laba kun iyo labayo labaatan kun ay gaareen wakhtigaas oo dhan ciidanka la kordhinaya waxaa la caawinaya ciidanka soomaaliyeed ee dowladda soomaaliyeed inay la wareegto goobo badan ciidankeeda dhisato oo ugu dambeyntii la wareegto mas-uuliyaddeeda ciidanka sidaan kuu sheegay labadii sano howlgalo oo qorshaysnin la geliya dhibaatooyin badan loo geystay dhibaatooyin badana ciidanka soo gaara waxaan maanta uga fognahay inaan waddankeena la wareegno moodanan shan sano ka hor hadda dhibaatada hayso midooda africa waa qarash xumo qarash xumadiina adduunka dhan ay ka socotaa waxaan ognahay inay mushaar la-aan ahayn sanadkii lasoo dhaafay before thatna in laba kun iyo laba iyo labaatankii ilaa twenty twenty four lacag arias ah oo ilaa boqol iyo sagaashan iyo laba milyan oo la siinin wadamadaas jira sanadkan laba kun labaatan iyo shan miisaaniyadooda waa boqol sideetan iyo shan milyan waxay heleen afartan oo la garanaya euda inay soddon milyan kale ku kordhin doonto waxay kutusaysaa horta ayaga inay khiilkhiil ku jiraan dhibaato weyn ee eusom haysato wadamadana ciidamadan bixinayaan waxay hadda ku tiirsan yihiin logisticska oo ay ka helaan unsos waa xafiiska logisticska oo u n-ka u n-kana waxaan ognahay madaxweyne trump inuu go-aamiyey in lacagta maraykanka uu ka saaro u n missions hadduu ka saaray waxaa la go-aamiyey unsos in shan iyo toban percent budgetkiisa la dhimo taas waxay haddana dhibaateyn doontaa waa ciidankan eusom iyo ciidanka soomaaliyeed oo unsos budget wax laga siiyo so anagoo diyaarsaneen waxaa cabsideeda tahay in ciidan la diyaariyeysan jirin in ciidankan wadamaday ka imaadan go-aansadaan annaga wax nagama soo galayo al-shabaab culeysle naga soo gaaraya aan ciidamadeena u celino wadamadeena haddiisan wadamadooda ahayn waxaan garanaya kenya iyo etoobiya inaysan go-aankaas adag gaari karin like maybe oo xuduudahooda u dhowaanayaan ciidankaas haddee beri baxaan culeyska wadanka gaari karo adigaaba iska fahmaysid haweeneydan kasoo shaqaysay arrimaha siyaasadda iyo xafiisyada gaalada dalka ku soo duushay ayaa la weydiiyey maadaama ciidamadii burundi ilaa iyo hadda aan laga saarin dalka dhaqaale la-aan darteed loona la-yahay qarashkii lagu daabuli lahaa siday ku dhici kartaa in ciidamo masaari ah la keeno dalka soomaaliya burundi waxay ahayn ciidanka kaliya oo taliska si buuxda la shaqayn jiray ayagoo sidii ah waxaa la gaaray goorgoortankii oo tirooyinka soomaaliyana waxay u aragtay inay muhiim tahay in wadanka masar ciidankooda wadanka imaadaan way ka dhimi wayse wadamada kale waxay go-aansatay inay burundi nambaro tiro aada u yar oo aysan kasoo bixi karin ay siiso burundi warqad cad ay kusoo qortay waxay dhaheen maadaama dowladda soomaaliya noo garan weyse inaan wadankan intaan joognayo intaas ka shaqaynay anaga waxaan go-aansanay inaan ka baxno mishanka go-aan fiicanay ahayd maadaama mishanka sii galaysay dhibaatooyin badan laakiin cilada ugu weyn waxa waaye masar oo ay u bedeshteen inay masar wadanka imaado masar a weli go-aan cad la imaanin waagii wadanka imaan doonaan ilaa hadda waxaa lagu dhahaa there is no clear date oo masar ayagana markaa la hadashid dhowr maraan la hadla diblomaasiyaddooda waxay dhaheen anaga waa ogeen in mushaar la-aan lagu shaqaynayo laakiin logisticskan oo aus unsos laga jarayo fifteen percentka cilad weynan ugu tahay tirada la siiya ayagana waa kun iyo sagaashan iyo ko kun iyo sagaashan iyo ko ciidan dheeraad ay keeni doonaan oo ciidankaas sii ilaaliyo maadaama tirada aada u yartahay ciidankaas inay logistics la-aan mise dhacdo mise logistics yari dhacdo anaga ma ogolaan karno waxaan sugaynaa go-aan kama dambeyso madaxdeena la gaari doonaan un-ka iyo au da taas waxa u fahmi kartaa way arkeen isan diyaar u ahayn inay mishanka imaadaan waxaan aaminsanahay burundi inay sidan kusii wadi doonaan waxaa mar walba soo dhex gasho auda oo burundi la hadashay madaxdooda la hadashay oo dhahday wadankii aan ka wada shaqaynay sidaan uguma tegi karno waqtina siiya hadda sanad ay ku shaqaynayaan xaaladaas way kusii shaqayn doonaan laakiin wanti aan ku dhahay mushaar la-aanay sanad shaqaynayaan forty percent of the budget kaliya hayan sanad kale may kusii wadi karaan yani waa inaa waitan si la ogaado lila arko saasay u badan tahay waxaa jira just strategida xumo haddii runta la sheego waxa waaye madax oo usoo jeedin xaaladaha amniga wadanka haysto oo sugayo xaaladii inay horta marka darbiga taabato inay ka jawaabaan ugu dambeenna waxay ka hadashay in kufaarta caalamka gaar ahaan gaalada reer galbeedku ay faraha kaga gubteen kuna daaleen dhismaha kooxda riddada soomaaliya sidoo kalena ku khasaareen duulaanka saliibiga ah xilligaana ay yihiin kuwa ugu horreeya ee faafinaya macluumaadka iftiiminaya ifafaalaha muujinaya in dhowaan soomaaliya ay la wareegi doonaan geesiyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab dadka oo ka hadlaya arrintan waa reer galbeed oo aada uga daalay state building projectka soomaaliya dowlad dhiska soomaaliya in lagu fashilmay aysan wax laga dheefin lacag badan la geliyey lacagtiina oo la arkeynin meele ka baxday dadka ka daalay arrimaha amniga howlgalada oo ujeeda shabaabka oo magaalada kusoo dhowaanayo wixii investment la geliyay oo laga laabanaya waa badan codadkaas waxay ka imaanayaan reer galbeedka fashilkan hareeyey duulaanka mactabudirirka ah ayaa bilihii ugu dambeeyey waxaa si weyn ugu qaylo dhaaminayay kufaarta caalamka kadib markii mujaahidiintu ay laba jibaareen howlgalladooda deegaano badanna ku soo dabaaleen ku dhaqanka shareecada islaamka
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka magaalada miyir taqwo ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta yuhuudda ee dalkeenna soomaaliya gaar ahaan gobollada waqooyi dibadbaxyadan oo ay dhigayeen bulshada magaaladaasi ayaa waxaa hormuud ka ahaa indhaha bulshada gaar ahaan waxgaradka abwaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo si isku mid ah u soo bandhigayay dareenkooda ku aadan waxaay uga dhigan tahay aqoonsi ku sheega yuhuudda ee maamulka somalilan waxaana kelimaadkii ugu horreeyey halkaasi ka jeediyey waxgaradka deegaanka maanta waa maalin shucuurtaan ay aad u kacsan tahay soomaaliya waa mid yahuuddu damac waxuu ka soo galay inay dhulkeenna ay qaadato ay soo gasho waxaa la yidhaha dadka in lakalaqay markii la kala qaybiyo ayaa loo tali karaa soomaalida waxaa lagu soo kala qaybiyey waad ogtihiin meesha la yidhaahdo kenya ayaa lagu soo kala qaybiyey qaybintaasoo aheeday in laga kala dhigo imaarado ama gobollo yaryar laga kala dhigo madaxweyneyaalna loo yeelo waxay naqatay taasu in maanta ay yahuuddu ay dalkeenna ay soo haweysato halkaasay ka dhalatay maahana xilligii allahu akbar dadku waa muslimiin maanta ee diinay haystaan cadowgii ugu daray maanta adduunyada ee ilaahay uu noo sheegay ee boorkaas gadaasheeda yaalla ay ku qoran tahay latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waaladiina ashrakuu diintaasaa ilaahayna siiyey haddaan daafaco weyno waxaan noqonaynaa doqon taas waa baraarujintaydii koowaad ta labaad waxaan leeyahay sababta ay u soo haweysatay yahuuddu dhulkan maxaa waaye waxaan ognahay dhulka soomaaliya in ilaahay uu ku dhigay meesha adduunyada ugu barwaaqaysan inuu ku dhigay dhulkeennu waa dhul dihan wax macdana ama shidaale ee waaga laga soo bixiyey ma laha horta marka ugu horraysa khayraadkaas waayo waxa loo soo kala cararayo midda labaad nuqdada labaad ee haddana loo soo aadayo ee bartilmaameed looga dhigtay ee cid weliba ay rabto inay saldhig ay ka furato saldhig ciidan weliba ay ka furato waa meesha uu ku yaalla haddana istiraatiijiyada ay leedahay waxaan ognahay gobollada waqooyi ee hadda ictiraafka aana la siiya dhahaya dekedaa ku yaalla ilaahay kumadda raadee waxay dacalka ay u saaran yihiin gacanka cadmeelay dacalka u saaran yihiin biyo maraynkii suwaysay ay dacalka u saaran yihiin meeshaas annagoo muhiimad weyn ay noo leedahay haddaan nahay ummadda muslimiinta ka sokow barwaaqo ahaan iyo dhaqaale ahaan ka sokow waxay noo leedahay muhiimad aad u weyn oo ah muhiimmaddaas waa la wada yaqaana maxay tahay waa muhiimad diineed waxaan leenahay dooni mayno arrintaas qaadan mayno haddaan nahay ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed waa ka soo hor jeednaa cirana ma ahan cirana ma ahan nin dhiibi kara dhulka soomaaliyeed taaka ka mid a walaalaha waqooyiga dega waxaan ugu tahniyadaynayaa ka soo horjeesiga iyo bannaanbaxyada ay dhigeen ooy arrintaas uga soo hor jeedaan gaale waxaad ogaanay maanta aad dadka waa isku dirtay qabiilqabiilay isugu dirtay kooxkooxay isugu dirtay muggay isku diraysana danay kaleeda ogow la soco waxay rabtaa inaan lagu soo jeedin le'annahu muslimiintu hadday ayagu iswaafaqaan waxay ogaanayaan meesha laga haaya inay gaalada tahay wayna aadayaan intaas ka soko waxay rabaan mugga inay waxay ka sokee intaas ka soko wixii ahaaday rabaan inay kala qoqobaan walaalayaal waa dad la lacinay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam daalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun munaasabada maanta aan isugu nimidnay waxay tahay amarka soo diriyey oo yahuudda xaggeeda nooga yimiday inaan muujinno naceebka aan u qabno dalkayna inaanan u oggolayn dadkayna inay kala geeyaan aanan rabin diinkayna inay farageliyaan na aanan doonaynin nimankan oo waqooyi oo hadda ay ku soo degeen waxay u sheegayaan barwaaqa inay u wadaan aqoonsi inay u wadaan adduunyada inay u furayaan wax walba ay u sameeyaan waxaasuna waa beentood annaga barwaaqo nooma wadaan horumarna nooma wadaan aqoonsina nooma wadaan waxna kama rabno waxaa la sheegay akhbaru naas alyahuud inay tahay dadka oo dhan kuwa ugu xun oo ugu saqajaansan waa yahuud yahuudda meeshaas timaday culayskaasi dhibaatadaasay wadaa marka waxaan nagala rabaa inaan u midowno inaan xawa dadkaas aan ku jihaadno qawlan wa ficlan dadka muslimiinta fii mashaariq alard wa maqaariba khusuusan asomaal waxaan ugu baaqaynaa dadkaas in lala jihaado iyo wixii wado soo dhoweeya soomaaliba ha iska ahaadaaneen in lala jihaado haddii soomaalidu shalay maantaan ay lahayn soomaali dhexdeeda jihaad kama furaaday lahaayeen balkaasa dhahaano yahuud jihaad kama furha dhahaano yahuud inaan la jihaadna nagala rabaa inaan nafta in nacfiga inaan ku bixina nagala rabaa in sha allahu
haddaan dhahay shacabka miirta waxaan cambaarayhaynaa imbiraaliyadda yahuudu haaraanta oy ka wadda soomaaliya markaan oggolaamayno inta dhibac dhiigga nagu dambaysa inay yahuuddu nagu soo xadgudubto waa cambaarayhaynaa ilaahayna waa cambaareeyo oo diinkiisa u ku sheegay inay naclada ku dhacday annaguna maantoo khamiisa waxaan ganacsigayni iyo bisniskayni u soo xirnay howlhayni inaan cambaarayno imbiraaliyadda yahuuddo nijaasta oggolaama doonno dadkaas reer somalilanna waxaan kula dardaarmaynaa inay diinkooda ilaashadaan oo waxa xaaraanta yuhuudda la walaaqda oo xukuumadda sida ciroo kale iyo aynan mataqaanaa aadin saasaan rabnaa inay iimaankooda sugan ay mataqaanaa ku dhintaan yuhuuddana waa cambaarahaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar falilaahi alxamdu ilaahay subxaanah wa tacaala mahad iskale nagu soo kulmiyey degmada meertaqwo annagoo caro iyo maog tahay qabno ciil aan u qabno yahuudda iyo in allaala inti raacsan yahuud ictiraaf ay sheegay inay dad siiha idaa ictiraafaysanba yahuud ictiraafaysato adduunka lama haayo idaa meelina degan fawdo iyo eynimo ay qabto keliyay la joogtaa maahane yahuud ictiraafhaysata ma jirto marka iyadaa cid baahi haysa haddaad baa wax ka doonata maog tahay wax ka arki maysid dad soomaali ah ah haddana waxaa dhahayo waxaan ictiraaf ka doonaynaa yahuud yahuudda nuucaasa aad ku dhahaysa ictiraafaan kuu sameeyey waana ku faraxsan tahay iidaana ku hoogi doonto insha allahu tabaaraka wa tacaala doofaar iyo iyo iyo moogtahay daanyeer haddaa ictiraaf ka dhahaysata gawar haddoo ku siyaasa yeli rabta hadda intee geeye wabilaahi tawfiiq horta ogaada dowladda yahuudda la sheegaayo niman waxaa dhisay mujrimiin ah oo ameerika iyo yurub ayaa dhisa waxaan inay ku gumaystaan ummadda muslimiinta u dhiseen hadda waxay maha soo aadayaan waxay leeyihiin joogitaankeyni dhulka carabeed waa joogi weyney aan ka soo qaxno marka meelay ku soo qaxaan dalkan siisaba in la gobolgoboleeyo la qayqaybiyo toddoba dawlad laga dhigo waxaa la qorsheeyey maraan dhoweyn konton sano ka hor ayaa la qorsheeyey in qaybqayb loo googooyo oo qabiilqabiil loo kala googooyo meelka dowladda hirshabeelle dowladda gelmudug dowladda puntland dowladda koonfur galbeed dowladda muxuu ahaa jubbaland waxaasoo dhan waxay qorsheen yahuuddu inay aqoonsadaan dowlad dowlad tangooyaan tangooyan soomaaliya toddoba dowladood oo yahuudda hoos tagtay xukumaan inay ka dhigaan marray qorsheeyeen laakiin waa ahaaweysay mana ahaanayso in sha allahu tacaalaa waa soo doonteen hoogayay soo doonteen waana heleene aan halganno qof kastee maanta halkaan taagan ha dhaqaaqo dhiigu ha dhaqaaqo intaasi kadib waxaa makarafoonka la wareegay golaha abwaanada deegaanka iyagoo halkaasi ku soo bandhigay shiribyo kala duwan
waalaa ma agaayaan ugaardii waalaa ma agaayaan ugaardii waalaa ma agaayaan nimayaw gaala yahuudo hon gudunay yaan gaala yahuudo hon gudunay midda kale midda kale dhiigu soo gelisheen nimayaha waa gaalkii falastiin gubo waxaan idinka hor muuqdoy gacmaha dhiigu soo gelisheen hooyay gacmaha dhiigu soo gelisheen
mawsaan u gudan wadar ka qayboode wuxun iyo qabiil laguma helo shacab walhaloobee wada jirkeenna ee midnima raadsan weligiin diintanii isku weheshada wacyiga eebba idin siiya idaa qofkii waafaqaa waaxid magantiisa walweliyo walaacnayna gelin daa'in weligeed yuhuuddana ku weerara intaad waranka qaadiin yuhuuddana ku weerara warmaha inya la soo qaata yuhuuddana ku weerara warmaha inya la soo qaata
وكستا واختار فوضى وكستا واختار فوضى وكستا إلا اسكا وعديا ودنا واختار فوضى وكستا إلا اسكا وعديا ودنا واختار فوضى وكستا إلا اسكا وعديا ودنا واختار فوضى وكستا
nimankaa yuhuud soo horkacee u hambalyeyhaayaa nimankaa yuhuud soo horkacee u hambalyeyhaa islaamkana hujuumaya kufriga hoos ka dhuganaaya cirranoo hor juuguu yahee dabahableyhaa hadbaahiigsigay leeyihiin helimadoonaana helima doonaan helima doonaan hadba hiigsigay leeyihiin nimankan yuhuud soo horkacee u hambalyeyhaa islaamkana hujuumay ee kufriga hoos ka dhuganaa hadba hiigsigay leeyihiin helima doonaan hadba hiigsigay leeyihiin helima doonaan helima doonaan oo hargeysa iyo barbaro iyo heer barbara kuma hoyaayaan oo hargeysa iyo heer barbara kuma hoyaayaan howdka iyo magaalada hal mara kuma hersaayahane
ardaya mahurdiin hiirin hiidhitaan horteer hadal ilaahna waa helno yaasiinka ayaa tabarage horta yahuudna waxaa meehankayay orda yahuudna waxaa meehankayay soomaalida danguud aa u raandaa in weligeed baa dirijana waxaa laga helaa daacad mahaytaale dalka yaan la gubin oo shacbiga yaan la kala daadin isdaaryeelo soomaaliya ay kala dullo obdaana dadweynahana qiimeeya waa waxad ku doodiine dara'laahi walahaane indaawa dhalimaha ewelba aan ognahay dagaaladii qabiilkaan ognahay daanna xumadore nimaandaynka qabin aw nin dila inya u soo duulaay dalkuna hoota malehe in haddaan dib uga faallaya dumarkuna asaay oo xiraaydaa in weligiisaha dalkayaan dib loo celin mar kale hore u daandeeyaa isdaaryeelo soomaaliya ay kala dulowdeene dadweynahana qiimeeya waa waxad ku doodiine dara'laahi walahaane daawa dhalimaa soomaaliyay dib u fiirshaa dib u fiirsha xaajadu mehey dabada saarayso amba waxaan dantaanyuba ku jirin damaciyo raadsha duuqyaashaab dareenkiinna fura oo isdaba jooga ninba dooq haddoow yeelayaad dib u dhacowdeene walahaan dib loo caymi karin yaan la kala daadin isku duubanaashaa u ruundana kanya war culummada dirsiga noo martana aad dib ugu soo laabta ilaa duubki nabigaanyi iyo diminka aan joogno inii diinku dhaqanaanahayn laguma diimoone intaan gaaldami inaga ahaan aan isdaba joogna wardaba yare carruurta carruurta yaana daadka lagu rogin dulligaya masiibada yaana loo dabaalbarin intaan waagadahannahay dib hallee isu waaniyo midka dalaga beertaya midka duunyo dhaqataa midka dibadda joogana danta waa u simanahay duulna loo marari karo ilaaw dabka maanta nugu shidan degdeg maana lagu dilin doonta waa ku raranahay dulligana waxaa noogu wacantala isdiidkaanye walaxaan dib loo caymi karin yaan la kala daadin isku duubanaashaa u roondanaha kanya war isku duubanaashaa u roondanaha kaanyaahe yaan qabyaalad lagu soo dambaqin danaha soomaali iyadoo dabeecaanyu yahay ahalu diimeednayowsan gaaldadan naga badnaan doqonahaa liitaa war dibu fiirsha taariikhda iyo maanta deginkaanya gumaysigii danaanada lahay duulkii naga reebay dumarna u ku jirayo waa inaan dib u xasuusnaana dad waxaa u soo dhima jiraa dib ugu dhashina waxaana waaya dadku duul hagaansha iyo gadaal kuwa ka daandeeya eey isugu daraayeen markow deginku noo raayay haddaan inya aqligii daadayaan wada dabbaalowna ninba derija oow soo qortaya dood la heli waayaa manaadama dabcoos lagu qabtay ee haddana ha guud fiirsha ilaahey daraaddiisa iyo daacadu adeega carruurtaya u daarnaha hablaha derija beelkooda amba waxa debkuu saaran cuna kama duqowdiin da waxaa la moodaayo waa dege bannaare waxaana waaye hebel dila dad wow naceb ahaya hebel anaa diiday kaligay anaa dowlaye dumiyo reerkooda kaliyeey anaa dowlayee dumiyo reerkoore dib u iibso adigoo dayaa dahar maskiin joogo in yahuudu noo soo degtay daala culahad war in yahuudu noo soo degtay daala culahaatay laakiin dad islaamaha nahay annii diinka garahaaya in yahuudu noo soo degto inagu dul noolaatana dooni mayno waa diidanna haddaacadnaga waa dooni mayno waa diidannahay daacad laga waaye in laa dilana diinka qabee deegta wadagoya laashin maahi laakiin nin walbow diinkaad uu dhaala tuu daadaal waad og tihiinoo ummad muslimahaanahayee duulxun umaa deebshiidaane
ugu dambayn waxaa dibadbixii ka dhacay magaalada miirtaqwo dareenkooda ka dhiibtay bulshoweynta ku dhaqan magaaladaasi anigoo ka mid ah dadweynaha ku sugan degmada miirtaqwo waxaan aad iyo aad maanta ugu xamaasaysannahay oo isugu soo baxnay waxaan u sheegaynaa maamulka yuhuudda ee uu hogaamiyey ninka la yidhaaha benyamin netanyahu waa ku soo hurgowdeen waxaa waaye asigaanba aqoonsi haysanin oo maanta yuhuud meel dunida islaamka laga aqoonsanya aysan jirin marka waxaan leennahay ha ku hungoobin aqoonsigaad aqoonsatay gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya waxaad ka dhexli doontaa hoog iyo halaag ma aqbalayna in dadkeenna muslimiinta ee reer qasise aad u gashay inaad u gasho gobolladeenna waqooyi ee dalka soomaaliya arrinkaas ayaa aad iyo aad ugu soo horjeedna haddaanaha dadweynaha muslimiinta ku dhaqan degmada mirtaqwo ee wilaaya islaamiga shabeellada dhexe caalamka yuhuud ayaa maanta halkaan ku gubaynaa fagaaraha degmada miirtaqwo run ahaantii dadka maanta aad iyo aad isugu soo baxeen ayagoo shucuurtooda aad iyo aad u kacsan tahay caalamka yuhuudda anaa gubaya anaa gubahay maanta laisku dagaalaya maanta oo dhan dadka isku haysteen marka waxaan u sheegaynaa yuhuudda ha ku soo horgooweyna dalka soomaaliya taakar dhulka soomaaliya ka mid haddaad imaataana nafteena iyo maalkeenna ayaan ku weynaynaa waana waxaa waaye waana ku jihaadaynaa nafteenna ayaanu u bixinaynaa intaas ayaan u faraynaa yuhuuddana waxaan ku suganahay degmada miirtaqwo waxaa ka socda isheeg mudaharaadyo oo looga soo horjeedo yuhuudda iyo waxay maaganta oo isheeg dhagarta waa ka soo horjeednaa arrintaas waana tilaabo sharci lahaan ka qaadaynaa qofti nagu soo xadgudubta soomaaliya dad muslimaale dad muslimaha leh waa mid qofti nagu soo horgudubtane naf iyo maal waa ka soo horjeednaa dhagartaas ay cadowgu nala maagan yihin ha joojiyaano dad muslim ahaan hay hadday jooji waayaan iika iyo macal yuhuudda dagaalaa nagala dhexeeyo waa ku dhawa walaal danaa dadweynaha miirtaqwo waa ka soo
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا